gudoomiyaga hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka soomaaliya ee sodma mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa munaasabad kooban oo ku dhiidi dekada muqdisho webos dowlada ruushka kulwareegay markale markab wedi shixnad mucaawine oo langa tiragalay dadka soomaaliyeed oo saameyn abaaro iyo daadadkii elnino gargaarku iyo nagadakii la maato oo kukooy dowlada ruushka oo la sheeno soomaaliya wayna usideeray labaatan iyo shan kun oo tan oo qamadie gudoomiyaga hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle iyo ku mahadnagay gargaarkun dadkii mudane ay la deersii doona si lamida sidii gargaaridii hore landeersi waxaan joognaa dekadda magaalada muqdisho oon kusoo dhaweyna markab kii labaad oo wado raashin qamadi ah oo nooga yimida walaalahayna raashiya waxaan runtii uga mahad celinaynaa dowladda raashiya oo runtii kasoo ka fikirtay xaaladda ay soomaaliya ku jirtay oo marna abaar ba-an ay ku dhacday marna daadadka ilniina oo fatahaadda ay galeen waxaan runtii uga mahad celinaynaa gurmadkan weyn oy runtii mar kaleentood haddana ay nala soo gaareen ma ahan midkii ugu dambeeyey qorshaha aniga oo guddoomiyaha ah aan leennaha waxay tahay inaan gaarno mosco oo aan uga soo mahad celinno oon xaggaas ugu tagno dabcan waxyaabo kalentood oo waxaan ognahay dowladda raashiya inay waxyaabo badan ay ay dowla dadka soomaaliyeed ay la damacsan tahay ama ha naqato xagga horumarada ama ha naqato xagga humanitarianka waxaan marka uga mahad celinayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed oo runtii iyaguna ka faa'iidaysanayo oo min geeska gees wax allaale wixii hore noogu yimiday qaar badan oo ka mida waxay gaareen ilaa iyo dalka geesihiisa taafihiisa ay kala gaareen dadkii ay dhibku gaarayna qaar wax badan oo ka mid ah gaaray waxaan runtii mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan leenahay dowladda raashiya runtii waa mahadsan tihiin dabcan dowladda soomaaliya oo hadda soo kabanaysane waxaan rabnaa in siyaasadaha iyo xaaladahana laga taageero oo waxaan ka sugaynaa dowladda raashiya garab istaag ay garab istaagto dowladda soomaaliyeed oo xaaladaha culus ay ku jirtaa ay uga kaal waxaan runtii rabaa inaan la wadaago ummadda soomaaliyeed iyo dabcan dadkana dhegaysanayaba in dowladda raashiya ay markan hore keentay kaasoo waday labaatan iyo shan kun oo mitrig tan oo qamadi ah markabkan hadda socdane wuxuu wadaa labaataniyo shan kun oo mitrig tan oo qamadi ah oo kalantood taasoo isku gaari doonto konton kun oo mitrig tan oo qamadi ah dee waa ogtihiinoo qamadiga dabcan adduunyada sow ka yahay iyo xaaladdiisa waa raashinka ugu fiican waa raashinka ugu caafimaadka badan waa raashinka in laga faa'iidaysta ay tahay waxaanan runtii rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inay si wanaagsan ay u istimaali doonto annagoo hay-adda maaraynta masiibooyinka ahne waxaan ku dadaali doonnaa waxaan ku dadaali doonnaa in dadka soomaaliyeed la gaarsiiyo dadka u baahan la gaarsiiyo dabcan waa raashin aad u tiro badan raashin intaa la eg oo xaddigaas la eg dowlad weli hore noogu keenta ma jirto dowladda raashiya waa uga mahad celinaynaa aad iyo aad uga mahadsantiin